ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta midowda afrika ayaa howlgal dhinaca ammaanka ah ka wada magaalada muqdisho howlgalkan ayaa ciidamadu ka wadaan qaybo ka mid a degmooyinka wardhiigley yaaqshiid howlwadaag hodan iyo heliwaa gaar ahaan xafadaha ku teedsan wadooyinka sodonka iyo warshadaha tallabadan ayaa afhayeenka ciidamada amisom korneyl cali aadan xaamud uu kaga hadlay shir jaraa'id uu maanta ku qabtay magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaaladaasi taliska amisom ayaa maanta sheegay inay howlgal si wadajir ah ay u fulinayaan ciidamada midowda afrika iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ay maanta ka bilaabeen magaalada muqdisho hadalkani ayaa waxaa ku dhawaaqay afhayeenka amisom korneyl cali aadan xamud oo la hadlay saxaafadda ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliyeed dhammaantood oo markastaba la howlgala ciidamada amisom waxay bilaabeen howl qaran howl ku saabsan ina la baadho magaalada muqdisho gunteeda iyo hareeraheeda waxay dhammaan la wada shaqaynayaan ciidamada amisom booliskeega si ay u dhammaystiraan ooy u galaan albaab kastaba suqduud kastaba iyagoo baadhaya wixii maanta magaalada muqdisho ka jira sidoo kale afhayeenka amisom korneyl xaamud waxaa kale uu ka hadlay sababaha keenay in howlgalkan ay bilaabaan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda wakhtiyaashan dambe waxaa la ogyahay inay nimanka nabaddiidku ay markii ciidannimo ay wax ku kari waayeen inay isku dayeen inay khalkhalgeliyaan dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed dhammaantii meel kastuu joogaba khaasatan magaalada muqdisho taasaa keentay ina qaraar la qaato howlgal lagu qaadayo muqdisho magaaladeeda way bilaabnaatay hawshaasi weerarada caankaasay qaadi jireen maxay dhibaato u geysanayeen dadka dee waxay geliyeen argagixiso un ma gelina waxay cunaqabatayn bay ku sameeyeen shacabkii shacabkii oo dhaqaale ahaan iyo nolol ahaanba shaqaysan kari waayo xaquugii ku waayay sidaas waxaase muhiima oon ku adkaynaya carabka waktigaas muddada hawshaasi ay socoto inay soco doonto waxay ku xidhan tahay halka aan ka gaadhno korneyl cali aadan xamud waxaa kaloo uu soo hadal qaaday arrinta kismaayo wuxuuna sheegay mowqifka ku aadan ciidamada midowda afrika ee arrinta kismaayo xaaladda guud ee maanta kismaayo iyo agagaarkeeda ka socota siyaasad bay u badan tahay amisom shaqadeedu amba mas-uuliyaddeedu intaay halkan joogto waxa weeyaan inay nabadgelyadii hantida dowladeed hantida shacabka iyo shacabka dhammaantii inay nabadgelyadooda ay ilaaliso howlgalkan ka bilowday magaalada muqdisho oo sida wadajirka ay u fulinayaan ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ayaa intooda badan ka socday degmooyinka dhinaca waqooyi iyo degmada wardhigley waxayna arrintani ay ku soo aadaysaa iyadoo weeraro hoobiyaal ah lagu qaaday habeenimadii isniinta oo aynu soo dhaafnay agagaarka xarunta madaxtooyada iyo goobo ka agdhow balse howlgalkani ayaa ah midkii ugu horreeyey oo si wadajir ah ay u fuliyaan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka ay u fuliyaan magaalada muqdisho axmed xasan colaad v o a muqdisho
haddaba howlgalkan ay wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa saameyn ku yeeshay isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha deegaanadaasi gaar ahaan ganacsatada iyo dugsiyada dugsiyada jaamacadaha waryaheena maxamed colaad xasan ayaa howlgalladaasi waxa uu ka waraystay axmed nuur shiro ciise oo ah madaxa jamciyadda al ikhaa oo ah jamciyad ka shaqaysa horumarinta waxbarashada kuna sugan deegaanka ay howlgalladu ka socdaan oo goobjoog ka ahaa howlgalka ka dhacay degmada yaakshiid waxaan ugu horreyntii weydiiyey waxa uu arkay wallahi niyahow howlgalladan intooda badan waxay ka socdaan labada wado ee wadada warshadaha iyo wadada soddonka magaalada muqdisho howlgalkan waa howlgallo soo bilaawday shalay ayay soo bilaawdeen iyo maanta goobaha marka howlgallada ciidanku ay ka sameynayeen waxaa ka mid a xaafadaha xamar jadiid sida meelaha isgoysida carwa idka oo kale iyo sidoo kale xaafada cali kamiina kamida waxaa kaloo kamid a dhinacan wadada warshadaha marka la fiiriyo warshada biyaha ee caafi iyo isgoyska ifka xalan meelahaas ayay ciidanku ka sameynayeen ciidankuna marka waxay isugu jireen kolley ciidanka dowladda federaalka iyo sidoo kale ciidamada emisom ayay isugu jireen inta badan howlgalka waxaa sameynaya ciidamada dowladda marka qaabka howlgalku ku socday markaad fiiriso ma ciidamada guryahay gelayeen ma jidadkay taagnaayeen qaabku ku socday howlgalka ma baabuurtaay joojinayeen siduu ahaa howlgalku kolley laba weji ayuu lahaa wejiga koowaad wuxuu ahaa weji ah in ciidanku ay ay taagan yihiin laamiyada magaalada inay joogaan isla markaana baabuurta la joojinaayay oo dadka ragga ah inay soo degaan la baaraayay kole qofkii markaas ay tuhun ka qaadaanna lala degaayo oo baabuur shabaqlayaal oo taalay goobaha ciidanku wax ku baaraayaan ay la geynaayay iyo howlgal kaloo ahaa in xaafadaha aroortii hore ee saakay lasoo galay oo kadib loogu soo galay dadka qaarkood guryaha marka labadaas wejiyow lahaa adiga waxaad ka mid tahay dadka degan goobaha ay howlgalladu ka socdaan si fiican goobahaasaan degenahay dadka ay saameynta ku yeelataana kamid ahay howlgallada ka soconaya magaalada haye saameyntii kugu yeelatay maxaa kamid ah saameynta ugu yeelata waxaa kamid a kolley waxaan ahay arday kamid a ardayda wax ka baratay magaalada muqdisho kolley to saakay toole inaanan aadin jaamacaddayda ayaa waxay kamid tahaba saameynta ay yeelatay ayaa kamid ah inaanan jaamacaddii aadin oo maanta aan ka joognay howlgalladaas awgood ardayda qaarna inta jaamacaddii xilliga hore ay aadeen wadooyinkii ku xirmeen qaarkood laqaqabtay ayaa kamid a saameyntai ay yeelatay ardayda laqaqabta maxay yihiin ardayda laqaqabtay waa ardayda wax ka barata magaalada muqdisho degmooyinka ay howlgalladu ka socdeen kuwaasoo isugu jira arday wax ka barta jaamacadaha magaalada muqdisho ku yaala iyo sidoo kale arday wax ka barata dugsiyada sare ee magaalada muqdisho oo aan ognahay inuu usoo dhow yahay imtixaankii finalka ama imtixaanaadkii shahaadiga usoo dhow yahay ma howlgalka unbay dhexda kaga dhaceen oo sidaa lagu qabtay mise iyagoo labisan oo dareyskii ardaynimada sita ayaa la qabtay ardayda qaarkood waxaa loogu gala guryaha oo iyadoo xataa dhar fiican aanay wadan oo qaarkood garamaan ay wataan aa la waday sidoo kale qaar iyagoo labisan oo baabuurta lagala degaya jira isla markaana shalaytoola qaar la qabtaya jiro xaal saldhigyada magaalada ku hoyday ayaa jiray marka labada wejiba waa isugu jireen in ardaydii oo dareskoodii wata la xiro iyo in ardaydii oo guryaha laga soo qabto howlgal caadi oo lagu soo qabto la xiro ardayduna arday jaamacadeed iyo arday iskuulabadaba waa isugu jireen tuhum laga qaaday oo ardada laga shakiyey miyaa loo qaqabtay mise howlgalkaa socda oo dadka lagu qaqabanayo ay qeyb ka yihiin way dhici kartaa in qaarkood tuhun ay ciidanku tuhmeen lagu qabtay sidoo kalena way dhici kartaa in howlgalku maadaama howlgal dheer oo shalay soo bilowda uu yahay qaarkood lagu qaqabtay oo howlgalkii lagu qabtay oo sidaas ay xabsiyada dawladda qaarkood xataa habeenkii xalay ahay caawa qaarkood ku hoydana ku hoyanayaan intaba way dhici kartaa markaad fiiriso waxbarashada magaalada muqdisho saameyn intee leeg ayay ku yeelatay dhaqdhaqaaqii ardayda iyo haddaan dhinac kale ka fiirina ganacsiga iyo dadweynaha markaad fiiriso howlgalladan saameyn intee leeg bay ku yeesheen wallaahi saameyn badan ay ku yeelatay labada wejiba dhinaca businesska iyo dhinaca waxbarashadaba laakiin saameynta ugu badan dadka ay ku yeelatay waa dadka ardayda ah ee wax ka barta magaalada muqdisho oo aan dareemeyno duruufta ay wax ku bartaan inay tahay duruuf adag weliba ardayda ugu badan oo ay saameynta ugu badan kasii yeelanayso ayaa waxay noqonayaan ardayda wax ka barata macaahidda magaalada muqdisho ku yaala oo imtixaanaadkii finalka ahay sabdiga soo socda qaarkood oo u bilaabanayo arday xilligaas imtixaan gelayay ee isagoo imtixaan diyaarinaya ama goobtii waxbarashada oo casharka ka qaadanayo u socday isla markaana la qabtay ee habeenka xalay ahaa ku hoyday saldhig kamid a saldhigyada ciidanka waa dareemi karnaa saameynta uu kuleeyahay qaarkood waxaan dareemaynaa waalidiinta xataa oo aan aragnay inay waalidiintii hor tubnaayeen saldhigyada ciidanka dawladda oo ay waalidiintii rabaan in ardaygoodii meel lagu sheego wiilkoodii marka saameyn badan ay ku yeelatay ardayda saameynta ugu weyna waxay ku yeelatay waa ardayda dadka la qabqabtay oo dad aada u fara badana mucdamkooda ama badankooda dad shan boqol ku dhawaad ah waa dad ardaya oo magaalada muqdisho wax ka baranayay dhinaca businesska markaan eegno ganacsigana sidoo kale saameyn way ku yeelan kartaa waayo wadooyinka waa xiran yihiin qofkii waktigii hore ee kalahay ee baxay ee goobtiisii shaqo u dhaqaaqay ee wadadana xiran tahay baaritaan lagu qabto dhibaatada ay leedahay iyadana waa dareemi karnaa qaarkood goobahoodii ma aanay gaarin oo dib ay isaga soo laabteen maadaama wadooyinka ay xirnaayeen daladaha waxbarashada marka ee magaalada muqdisho ku yaala madalooyinka qaarkood ardaydu ay hoos iskuullada ardaydu ay dhigtaan ay hoos tagaan ama jaamacadaha iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada dawladda waxaan ka codsanaynaa in ardayda la ilaaliyo ammaankooda iyo sidoo kale ardayda in la ilaaliyo moralkooda
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa axmed nuur shire ciise oo madax ka ahaa jimciyadda al ikhaya oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho uga warramayay wariyahayaga maxamed colaad xasan howlgallo ciidamada amisom ay ka wadaan magaalada muqdisho